barnaamijka dhallinyarada maanta
kula wacan dhegaystayaal dhammaantiinba halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur axad ah bisha abriil waa afar iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal-abuurka toddobaadkanna waxaannu ku eegaynaa qayb ka mid ah sugaanta dhallinyaradu ay ka tiriso tahriibka haddaad maxastayda gowrac badyahay kaga gooban weyday inaad birmageydadayda sidaa u gashaa gar ma aha allaylahe waad gumowday gashaan kugu leeyay qaana gar qaadaha soo gignaanee ilaah naaraha ku geeye adaa garhmadoobahayga haweenkiya gaaridayda ku gaasiray meel go'doona goordhow ayaynu ka bogan doonaa sidoo kale waxaan idiin haynaa waayeelkii u soo joogay nolosha miyiga ee haatanna ku sugan magaalada oo ka sheekaynaya waxyaabo badan oo isbeddelay gabdhihii iyo magaaladii iyo dhallinyaradii labaduba waa socdaan waa tegayaan gabadhi markii la guursan tago magaala ma laygeynay abeelaad markii la guursan tago waa shuruudda ugu horreysa wey haddaan magaala laisku afgarana wax laisku afgarana ma jiraan waa tahay dhinaca heesahana ah barnaamijka kama maqna maanta
afkabadaahiisu waa dignahaw layidhi kii dabuuna waa dahabe dabayshu dhulkay ka duusha daruurta cirkaana daadiise dadkana dabarkiisu waa diin raggana codkaasi nimcaan hillaacna gordhow ayaan dhegaystayaasha aynu u soo gudbin doonaa marka horese qodobo ka mid ah warkii dunida boqorka dalka sacuudiga boqor salmaan ayaa xilka ka qaaday wasiirkii biyaha iyo korontada ee dalkaas tallaabadan ayaa timi wax yar kadib wax yar kadib lix bilood markii xukuumaddu ay joojisay gebi ahaanba kabkii ay ku bixin jirtay biyaha korontada iyo adeegyada kale ee la midka ah wasiirka xilka laga qaaday cabdullah al xuseen waxaa bedeli doona cabdiraxmaan al fadli oo ah wasiirka beeraha ee haatan
madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa sheegaya in uusan ku tala jirin inuu ciidamo xagga dhulka ah u diro dalka syriya waxaana uu sheegay inay u baahan tahay wax ka badan dadaal militari si xal loogu helo dhibaatooyinka ka taagan dalka syriya waxa uu sheegay in ay khalad ku noqonayso maraykanka amaba britain inay ciidamo dhinaca dhulka ah u diraan dalkaasi oo ay xilka ka tuuraan bashaar al asad obama ayaa hadalkan ku sheegay waraysi uu la yeeshay telefishan ay b b c du leedahay obama ayaa ku tilmaamay dagaalka ka jira dalka syriya xaalad niyad jab leh oo aada u adag mar kale duhur wanaagsan meel kastood nagala socotaan waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o ismaaciilo waxaanu soo gaarnay barnaamijkii dhegeystayaasha ay maanta oo kale kaa sugayeen si gaara adiga ee hibada iyo hal abuurka maxaa ugu waaweynoo ku jira goor dhaweyd waan maqlaya weersame oo u gardhiganaya badda iyo sida dhallinyarada igu laadaan toddobaadkan waxaynu eegi doonaa oo caashay dee aynu aad boola soconno waxa weeye horta waayaha dhallinyarada ayaa inta badan barnaamijkan ka hadlaa oo dhinaca suugaanta welibana waa idaacaddiiyo dhabeed kana waa si mid gaara aad iyo aad aad iyo aad marka barnaamijkan tusaalahaan toddobaadyada ugu dambeeyey waxaa aada loo hadalhayay ama baraha isgaadhsiinta bulshada ama bulsho dadku ay aada uga doodayeen waa dhinaca tahriibka aad iyo aad waa mar haddii dhallinyaro fara badan ay baddii ku dhammaadeen wax soo taagnaa bay ahayd laakiin mar walba raadka ugu dambeeya qoyan ayaa aada usii xanuun badan aad iyo aad taasaa malaha keentay marar kala duwan bay badda ku dhintaan qaar badan baan laga warhaynoo saxaraha ku dhinta qaar badan qaar waxba intaaba kasii daran qaar laga yaabo inay xabsiye ku jiraan oo aan cidibo u warhayn tobannaan sano qaar baa raq iyo ruux meelay dhigeenba lala-yahay marka waa dhibaatooyin badan oo dhallinyarada soo food saara marka suugaan baa laga tiriyaa marar kala duwan marka toddobaadyada toddobaadka soo socdoo kale silsilad baa laga yaabaa inay bilaabanto waxaa laga yaabaa eh, tahriib keliya maaha laakiin guurka jacaylka dhinacyo badan bay taaban laakiin kaalin weyn buu ku yeelan doonaa tahriib kaalin buu ku yeelan doona marka toddobaadkan suugaanta laga tiriyey marka suugaantu ma aha qayb ka midii markii d- dhalinyarada qudhooda loo taagwaaye een ayaa loo tiriyo leey bal horta yurubtan kaalena la arka Hay- qaybina waxay la garnaqsanaysaa baddii liqday dhalinyarada ah oo weersamoo kale ugu la garnaqsanay wuxuu leeyay baday badduna wuu usoo maxaa jawaabisaa saas igu gashay baddii laftigeedana wuu jawaabisaa qayb kalena waxa weeye dhacdadan ugu dambeysoo kale inan laki la yidhaahdo kale waxay tidhi markaan warkan maqlay waan ka seexan waayey marka ereyaan isku magaranaysa qabooji iyadaa dhahaysa ha ah marka marka miya gabadidaa way gabaydaha dabcan waa garta marka ereyaday isku qaboojisay laftigooduna barnaamijka ku jira waxaa tahay kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ismaaciil xuseen farjaro stuudiya la fadhiyaan waa kan
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii aad maanta oo kale dhegaysan jirteen ee hibada iyo hal abuurka waxaa bilaabmi doonta silsiladan kaga hadlayno waayaha dhallinyarada annaga oo si gaar ah u dul istaagi doona dhinacyo kala duwan oo xiise leh sida guurka jacaylka dhoofka loolanka dhinaca dhaqanka iyo wixii la mid ah hase ahaatee arrinta aan marna meesha ka madhnaan doonin ayaa ah dhibaatada dhallinyarada ka haysata dhinaca tahriibka haddaba ka hor inta aynaan bilaabin silsiladeennan waxaan xasuusin lahaa dhallinyarada hal abuurka ah ee jecel inay ka qayb galaan silsiladan in godka maanso uu noqon doono jiifto sidoo kalena waxaa xarafraaca maansooyinka silsiladan ay ka koobnaan doontaa ay yihiin xarafka dha ama dhoof oo kale markaad dhegaysato toddobaadka soo socda maansooyinka bilowga ah wixii ka dambeeya ciddii xiisaynaysa inay ka qayb qaadato waxay maansooyinka marka hore usoo dirayaan soomaali at v o a news dot com iyada oo qofkii maansadiisu ay la jaan qaado silsiladda aannu si toosa u baahin doonno bal marka hore si aan wax yar ka taabanno suugaanta laga tiriyey tahriibka iyadoo sugaanyahano kala duwanna ay maansooyin ka tiriyeen gaar ahaan iyaga oo tahriibka ka wacyigelinaya dhallinyarada hase ahaatee tahriibku sidaasi kuma joogsan waxaana la sheegayaa in ay jiraan dad badan oo ganacsiyo kala duwan ka sameeya tahriibinta dhallinyarada waxaaba sheekadaasi ay soo xasuusisay hees uu ku luuqeeyo cabdirasaaq gaadaco oo tilmaamaysa tahriibka gaar ahaan markii looga taag waayey dhallinyarada heestaasi waxay leedahay bal eh, yurub kaalayoo nala arka dhallinyaro kala duwan ayaa nasiib darro badaha ku dhimatay waxaana murugadii ugu dambeysay ama ugu xumayd ay ahayd tii dhacday toddobaadkan kadib markii boqolaal dhallinyaro ahi ay badaha ku dhinteen iyadoo tiro kooban oo dhacdadaas ka badbaadayna ah haatan ku sugan yihiin dalka griega waa dhacdo murugo badan xambaarsan xasan daahir ismaaciil weedhsame ayaa dhacdo sidan oo kale ah oo sannado ka hor dhacday wuxuu ka tiriyey maanso dheer oo ugu magacdaray galiilyo wuxuuna gabaygiisaas kula garnaqsanayaa badda liqday dhallinyaradaas waxaana ereya maansadaas ku jiray ka mid ahaa haddaad maxastayda gowrac badyahay kaga gooban weyday inaad birmagaydadayda sidaa u gashaa gar maaha allaylehe waad gumowday gashaan kugu leeyay qaana gar qaadaha soo gignaanee ilaah naaraha ku geeye adaa garhmadoobahayga haweenkiya gaaridayda ku gaasiray meel go'doona gudhoo galabtaba abaado biyuhu gororoo ku gowdhshee gawaan noqo meel garoona dhulgeedigu galab carraabo intay guuxday giglaysay hirkiyo doobtay garaacday waxay tidhi guurawgaagu gaf iyo waa igu gadaafo magaye magayo godobtaad isaartay aweytida aad ganayso miyaan galabsaday balkaadso adoogayigaagu liito hadduu sahankaagu gaabsho hadduu samirkaagu guuro qaneecaad kuna gabnoobo quustoo kugu geylamaysaa garaad hirilaa ka seexdo miyaan geerida shinkeeda horteed geedigu ku geynin hablaa guday ee tahriibay hirgaatamayaa idleeyey geed ay cuskadaanna waayey markii gacalbaajin waayey shariidku miyuu ga siintay intuu saxaruhu go'doonshay halyey lagu giirtay fiicni intee xabsi lagu gumeeyey gashaantimo wada quraysha intee guuleed tis qaaday raqdiisii haad ku goohay dhashii guulluhu ku siiyey dugaaggu intuu ku guusay markuu huurigu gadoomay markay goglanayd barbaartu kalluunku miyaan galiiliyo ilmada ciil gabax ka siinin tiyoo xeebaha goshooda meydkiinnii galangalcoobay miyaad garan weyday kaadso xasuuqa tahriibku geysto gumaad iyo geeri foolxun hooyooyinka weerka goosta shilkani kugu gaaf wareegay waxuunbaa laga guntaaye miyaydaan kaba gaboobin gugoo da-ay oo gadooday gudgudo soo galab carraabay marmarkay markay galowgiyo juglaydu ka yuusaan gelida kaynta miyaan garashadu dhigaynin dasada gibilada ku geeji geel iyo geesley lo'daada halkii gelmi iyo dugaagle gelgelin gowsaha hungaysa miyaan garashadu dhigaynin inaad waaberi ka guurto waan gartay runtii waa erayo aad u culus dhinaca kalena dhacdadan ugu dambeysay ee murugada xambaarsanayd ee ay ku dhinteen dhallinyarada soomaaliyeed badda mediteraneanka waxaa maanso ka curisay oo v o a la soo wadaagtay laki aadan yuusuf laki ayaa sheegtay in ay habeenno badan ka seexan weyday murugada uu xambaarsanaa warka boqolaalkaas dhallinyaro ah ee badda ku dhintay waxayna tidhi erayadan markii aan tiriyey ayaan ku nafisay yaa dhariyey ubaxii yaa aasay udugii indhahaygi yaa riday yaa ildugshay ubadkii yaa itiray bilaa garab inamadii filkaygiyo hablihii ileekaa ahayaa dulmiyeyoo ku ilaaway baabaa anna yaa gabaahiir meelaan habboonayn igu tuuray goorbaas odayada gaboobee isku muuse xilalkee kursiyada ku ugufliyo ma islaamahaa dilay aabbaha xilkiisii aan ka soo baxayniyo ma hooyada ilduuftaa mise ehelmiiskiyo ka qabiil u kiiree xaqa ubadka qaatee inadeerki siiyee iibsada halkoodee imtixaanku awdee inta uu sannado sida iyo ku celiyo edegbaas ku alkuma tahriibba ma hablaha adkeeyee guurkii ardaagiyo ood rogada dhaafshee aqal toban balooriyo gaadhi lagu ilaashiyo maal aada u sii culus dallintii ku oodee kii aan intaa helin haddii uuna keenayn iska orodku yidhiye mid kaloo filkiisa oo yurub ka soo kacay intuu aayar soo dego kala kiciye ulashada ogogay ka raacaa ma siyaasigaa aan runta soo agmarine ballan beena urushee ku hurguufa aradkee ehelkiisa kiciyee ballanqaad ku eegtee tollaay ugu dhawaaqee inba meel ka keenee markuu gaadho aashii ahay aan la aragee aqal weyn albaabkiyo iridaha u xidha ee iga daaya buuqiyo eedaadka dheha ee isxariifinayaa mise waa inkaar kale iyo eebo culusoo aan laga gayoon karin ma anoo arkayaa inankaan barbaar iyo isku ehel ahayn iyo kaan tacliin ku ooliyo mid kaloo agtayda baddu alam ka siisaa ma anoo ujeedaa hooyooyinku manihi baroor iyo ilmihi sida dhexda xadhig ku eereen ma anoo andhigan bay ummadii dhammaato ahay igu hadhay meel allow adiga mooye ma aqaanid karayso iga qabato eebada beerkayga ula jee yaa rabbi i eego irsiqaaga noo badi yaa rabbi ilmadayo oohintayda aragoo halkan anigu doonee ummaduna ku samageli irid nooga bixiyo naga qabo indhow garad harligayga hodanka haliyayaan ka bixinoo weligii dhex ooloo soo saara agabka iyo dahabka uurkiyo dhulka hoosta ugu jira oo aan jeclayn nacab iyo ehelka gaalada oo hiisho diintoo aan awdin dhaqankoo sharci saxa ku eegoo aan qabyaalad baas iyo hebel hebel u hibanayn mas-uul aan la dhaafayn geesi aan gumaad falin daaciyaan habaar qabin onkod iyo hillaac iyo mid daruur ku ooshoo abidkiiba duco qaba allow noola soo orod oo noogu keen nabad aan ka guuro kala yaac iyo kala irdhowgo isu uursamaane afartaa araariyo arrinigu adkaado alle aan wakiishiyo ducay haya ahaadee irdho kale waxay tahay anigoo adduunyada dad ahaan u tiro fudud ragga ila dadka ahee ila diinta sheegtee arli ila wadaagee misna iibsho ubadkee ku afroga badweyntee nibiriga u geeyee misna qariyo aramid ah dhalinteenna ulajee ee weliba sii wada inay ummadda luumiyaan iyagana sharciga iyo haddii olol la marin lahaa oo dowlad adagoo u danqata dadkeediyo alla ka cabsi qaar jecel ay heli lahaayeen sow lama ogaadeen halkay eega joogaan oo lama xasuuqeen alla doori kuwa wada u wixii dalkeennee u shirqoole cadowgee uga taga gabaahiir aan laga gayoonayn ee haad u geeyee aaskooda meel dheer ogabay ku aadumay kuwaasina macnaha ugu dambeeyaan sheegayaana waa ragga soomaalida laleeyahay waa mukhalasiin iyo waa magafayaal iyo waxee dhalintii intay badii waxa weeyaan ku maratay weliba toban cisho qarinayay oo aanay cidi ogaan
aad bay u mahadsan tahay laki aadan yuusuf suugaan kala duwan ayaa tahriibka laga tiriyey intan isagoo iska tahtaabasho uun hase ahaatee waa inoo iyo toddobaadka soo socda iyo silsiladda cusub marka ay bilaabanto ayaynu kaga bogan doonnaa sheekooyin badan oo xiise leh oo taabanaya nolosha dhallinyarada dhegaystayaal intaasna waxaa naga eeg barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka inta aynu toddobaadka soo socda ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
aad baad u mahadsan tahay ismaaciil xuseen farjar ayaa soo diyaariyey soona jeedinayey warbixintaasi ama barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka ismaaciil oo barnaamijkani waxyaaba badan baad isugu keentay xas weersame aad baan uga helay tixdiisa dheer ee uu uga hadlayo tahriibta iyo badda ugu gardhiganayo waxaa kaloo aad usoo xusuustay adna aad barnaamijka kusoo qaadatay heesii tahriibta ka hadlayse gaadaca uu qaadaya allah u naxariista uu sameeyey cabdi maxamed amiin cabdi maxamed amiin horta xilli maa la sameeyey heesta heestaasi waa sagaashamaadkii bay ahayd waa markii tahriibka uu bilowga ahaa bay ahayd marka ninkii yaqaanaa yaqaanee cabdi maxamed ereyadiisa iyo qaabka uu dhigay sidaasuu u hadlaa tustuska iyo khiyaanada anigaa di toor ku ah halkaa dunida jecesha anaa anigaa di kugu siin haddaad doolar bixinayso Hey.
marka waxay ahayd waa xilligii aadkay u cusbayd een, tahriibta oo sidan aanay usoo badanba oo boqolaalkan soomaalida aanay dhammaan oo marka markaas- waa waa fogaan arag buu ahaay wuxuu arkayay dhibtani inay tahay dhib sannadaa soo socda soomaali saameynaysa aad iyo aad marka ma dhowa waa sagaashamaadka hadday ahaydoo maanta dhowr iyo toban sano laga joogo dhowr iyo labaatan sano dhowr iyo labaatan sano oo welina waxay sidaa u cusub yihiin
warkaasi oo weliba dhowr iyo labaatan sano kadib weli dhibtii mid ka daran ay taagan tahay oo- waan gartay oo sii xoogaysanaysa weliba caashay dhinaca kalena waxaa jira een, waayahan isbedbedelaya iyo horta beriga hore inkastoo dee tahriibka qudhiisa uu jiro waxaa la odhan jiray een, qol- safar maraakibbaa la raaci jiray beriga haye waa tacabur iyo baa la odhan jiray laakiin maraakiibtu markaa way ka ammaan badnaayeen maraakiib waxay ahaayeen waaweyn oo qofku raaci aad jiray iyo aad laakiin sidan oo kale may ahayn oo Da- dad dadkuna dadka tegayaana waxay ahayd niman badmaaxiina ama hebel deedna hebel wuu bixi jiray een, may ahayn tahriib qaar badan oo ka mid a laakiin way socdaali jireen waa gartay dunidiisa u kala bixi jira marka waxaa jira noloshuna berigaa dee miyi bay iskaga xidhnayd dhinac kale nolosha ka eegaynaayo oday da' weyn oo u soo joogay waayaha hore ayaa maanta wuxuu ka sheekaynayaa bal isbedello badan oo noloshii miyiga iyo dee noloshii furfurayd ee bilaa stresska ahayd calashaan waayadii hore waxaa la yidhahdaa miyiga iyo magaalada aad isagama warqabin aada isagama warqabin inay xoolo iyo Waxba u caano iyo dhexeeyey.
wax uun keenaan maahan xuduud baa udhexeysa hadda way isku xiran yihiin waa Wax- shuruudaha iyo waxba asagaala haa aad iyo aad. ereyga anigii cajibi waxa weye wuxuu yidhi hablii xitaa marka miyigaad la sheegaysatid Ah, shuruud baa lagu xidhaya oo la leeyahay inanta waxay ku odhanaysaa haddeer inanta waxa laga yaaba magaalada waxay ku odhanaysaa haddii aanad i dhoofinayn ha ima Ina- gursanaysi inanta miyigana waxay ku odhanaysaa haddaanad magaalo i dejinayn waa garta marka axmed cali sabuuk oo ku nool magaalada gaalkacyo weriyaha v o a gaalkacyo cabdiwaaxid macalin saaq ayuu waram Eh, waxa weeye gabadha magaalada joogta oo eh, aabbaheed iyo hooyadeed ay xarageeyeen oo wax walba u keeneen iyo midda miyigu aada oo caanaha kaysataa laba kala yaqaano waa isku dhar waa isku haybad mid walibaa magaalada taasi waxay ku dhaqanto bay ka qaadanaysaa galabtii gurigeeda la caraabaysa wax walba iyadoo wadata oo shoobinkeeda waatay la caraabaysaa marka eh, awel lama aqoon wax kale mana la arag dadka hadda kulligii reer magaalo wey cilmi buu wada leeyahay caqli buu wada leeyahay waxaa soo gaaray nolosha adduunyada soo gaartay casri weeye casrigaas la socdaan iyaguna Eh, xilliyadii hore waxaa ku adkaa jirtay eh, inay helaan waxyaabaha eh, daruuriga u ah nolosha sida caafimaadka waxbarashada iyo biyahaba hadda eh, ma ka duwan tihiin xilliyadii hore ma heshaan waxaan uga duwanahay haddii aad u baahato caafimaad gurigaagu kuugu imaanaya ninka cilmiga ugu sarreeya kuugu imaanaya gurigaaga adoo jooga miyigu kuugu imaanaya oo gurigaagii jooga Eh, biyaha anigu maanta waxaan diray eh, baabuur lacagtiisu ay ku kacayso saddex saddex boqol oo dollar booyad biyaha ma aadin gurigii isagaa geeyey halkaana ku xisaabtamayna marka soomaalidu waxa weeye dhaqankii hore laguma xisaabtamayo oo lagu xisaabtamayo geel iyo loob iyo waxaa la isku xujeen jiray intaasoo geela iyo faras iyo qori iyo adeela guri adduun baa la isku xujeen jiray marka gabdhaha la doonayo haj ma jirta xilligaasi ma jiro waa dhammaaday Eh, gabar ayaad kusoo doonanaysa hadday doonto oo kusoo doonaysa laakiin waxaa annaga noo siyaada xil waktiga kan eh, gabdhahu qaali bay egteeda ka yihin gabdhaha raqiiska maa qaali bay ka yihin kun iyo shan- laba kun oo shilin waa xarago aqalkeeda xara- waxa yani maa lagu farsamaynayo aratirkeeda wuxuu isku noqonayaa ilaa toddoba kun oo dollar buu isku noqonayaa marka oo marka reer la dhisayo marka reerka la dhisayo sidaas baa ku- ay ku kacaysaa gabadhu Eh, kadibna haddaad rabto waysa tegaysa ikhtiyaar bay leedahay waa ku nacaysaa adoo intaasoo qaras loo mariyo adduunkaas bay iska tegaysaa marka waxa weeye wax isle xilligii hore iyo kan daska baabi'i jiro wallaahi ma- maga- miya iyo magaalada miyiga wanaagsan oo nolol wanaagsan wax walbaa yaala wax walba magaalada laga yaalo waa laga helaya wax magaalada laga laga helaya magaaladii eh, gabadh miyigii eh, hadda waa laga cararaya dadku noloshuu fahmay gabdhihii iyo magaaladii iyo- iyo dhalinyaradii labaduba waa socdaan waa tegaya gabadhii markii la guursan tago magaala ma laga- ma la geynay abeelaad markii la is guursan tago waa shuruudda ugu horreysa wey haddaan magaalada la isku afgaranna wax la isku afgarana ma jiraan dhallinyaradu raggaahi ayagu haddii alla idma hayo waxbay soo mari jireen gabadha waxaa loo socon jiray ilaa intaasoo kilomitr baa loo shugaansi tegi jiray haddii alla kuuran yahay ama faa'iida ama khasaaro anigu waxaan ka dheelmaday halkan cali xasan kaan waa la socday waxaan tagnay meel afguudla meel egteeda halkaana ka dheelman iyo cabdikirish halkaasaan haanu aadna habeenkii halkaana ka tagnay hadda eh, wel alla waa soo dhawaa jiifka haddii alla kuuran yahay aa ku dhamaysana hawshaada aa ku kulmaysaa oo ku heshiinaysaa oo ku dhamaystiranaysaa dhalinyarada eh, miyiga dhibaato fara badan ay ka sheeganayaan dhinacii nolosha dhalinyaradu waa reer magaalo wey mi iyo magaalo waxaa la qaatay dabeecaddaas magaalada wax dhibaataana waaba ka carabi ay kugula hadlayaan ba kuwa ma- miyigu Waa aqoon-yahana weeye wax walbay dhegeysteen idaacad bay wataan adduunyada la socdaan mu- kuwa maba u baahnaba wax kalaba xilligaagii marka waxaasoo badan ma jirin waxaas ma jirin waxaas lama idaacadahan iyo wax walba meesha raadiyaa inta meel lagu xiro ateeraxin loogu xiro hadee la kuran yahay haddii la rabo nin baa kala so- kala socodlay halka inta derbiga la geeyo lama arko waxa laga dhegeysanaya wakti baa la furaa oo la dhegeysta La- waxa- lama arko markeeshigan iyo wax ma jirin waxaa la dhegeysanaya marka meel nin walba qof eh, halkaana waxa uu jira qofkan eh, haddii alla kuran yahay idaacadda wuxuu ku dhegeysanayaa eh, eh, eh, haddii alla kuran yahay eh, maraykanka iyo mid mid walbuu dhegeysanaya waa waa la waa- soomaalidu markaana dee laguuran yahay adduunyada sii hore u martay u horumartay dhaqankii cayaaraha marka la fiiriyo hadda ma jiraa xilliyadii hore dhalinyarada waxay dheeli jireen ciyaar dhaqameedyo xilliyada kasta inkastoo xilli ay ku cayimnaan jirtay hadda dhaqankii ciyaaraha deegaanada miyiga ama ka jiraan annaga ciyaaraha ciyaar aan xadno maahane ciyaar aan inta meel iskula baxano aan ku cayaarno waxaa jirtay dhaanto waxaa jirtay bootin waxaa jirtay haddii ala kuro cayaaro kaloo gaadaka cayaara waxaa jiray haan la tumo ma lama bixi karno wax lala dhunto meel lala fog lala taga maahay ma jiraan wax lasoo bananbixi meel lala taga waa go-ay cayaar dhaqameedku waa naga go-ay annaga waana fiicnayd oo haddii lakuu leeyahay wax walba waxay ahayd shukaansigaasay ahayd waa laisku shukaansado laisku arkay ahayd ha waana kasa waa waana fududaatay kulanka marka dhalinyaradu ay kulmayaan ee danaha shukaansiga ah waa in loo qabtaa cayaar xilligii hore Ah.
laakiin hadda ma jirto ma jirto lama jihada in cayaartii loo qabtay markii hore cayaartaasaa lagu kulmi jiray la aqoon weys isweydaarsi dhici jiray nin waliba gabadhu shabu haddii la kure haddii la kureyahay inta dhinaca ku qabto dhinac la aadi jiray halkaasaa laisku afgaran jiray ama ha- ama ha lagu kala tago ama ha lagu heshiiye halkaas kulanku halkaasuu ahaa iyo haddii la kurey isafgarad axmed cali sabuuk aad buu mahadsan yahay wuxuu warramayay waryaha v o e gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq caasha dhinacii heesaan soo gaarna soo maha aad iyo aad wax allo wixii waran hayno oo dhegeystayaasha usidee laa baadiyihiina waan geyna iyo magaaladii oo isku xiran codka macaana fanaanka nimcaan hilaac iyo heesta qalbadejiye ayaan dhegeystayaasha ku nastanayna markan
afka badaahiis waa dibnahaw layidhi kii daboolan waa dahme afka badaahiis waa dibnahaw layidhi kii daboolan waa dahme dabayshu dhulkay ka duusha daruurta cirkaana daadiisay dadkana dabarkiisu waa diin raggaana dumarka dugsoonu aho haddaanay daadabganin dabayshaday dabayshu dhulkay ka duusha daruurta cirkaana daadiisay dadkana dabarkiisu waa diin raggana dumarka dugsoonu aho haddaanay dadabganin dabayshaday adigu diidanay hadaadahabo qalbiga dejiso hindhaha deeqde adigu diidanay hadaadahabo qalbiga dejiso hindhaha deeqde sidii dayax soo baxaa tahay sidii dayax soo baxaa tahay heestaas nimcaan hilaac waxay gabagabo tahay idaacaddaiyadii duhurnimo caashicuud anoo ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheer oo dhinaca farsamada ayaa- ayaa idinla socodsiinayey tan iyo intayn idaacadda afarta ku kulmayno waxaan iskaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh qalbiga dejiso hindhaha deeqdo adigu diidanay hadaadahabo qalbiga dejiso hindhaha deeqde sidii dayax soo baxaa tahay nafcaasha qudagoo ku daydayaysa dabiibu tahee daweyga calooy
This program has come to you from the Voice of America, Washington.